asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalka soomaaliya shisheeye kala duwan ayaa kusoo duulay etoobiya ayaa ka mid ah waxay doonaysaa inay guud ahaan dalku idil qaadato dhowaan madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa etoobiya u saxiixay in qeyb ka mid ah badda soomaaliya ay qaadato qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ayaa arrintaa ka falceliyey qaar kalena iminka ayay inala joogaan waxaanu la kulnay qaar ka mid ah culummada diinta islaamka iyo hogaamiyaasha dhaqanka islaamiga ah kusoo dhawaada idaacadda islaamiga ah alfurqaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dhanka culummada ayaan eh, ku hormarayaa waxaan ku bilaabayaa sheekh maxamed garaar sheekh maxamed kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan maxaad ka odhanaysaa falka uu ku kacay hogaamiye soomaali ah oo etoobiya qeyb ka mid ah badda soomaaliya loogu saxiixay iyadoo aan ognahay maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu dhisay in mid waliba hogaamiyihiis uu yahay mid etoobiya u jajaban isla markaana maamulada oo idilba ay yihiin marka laga soo tago dee maamulkan jihaadiga xarakada shabaab almujaahidiin kuwa kale ay yihiin maamulada etoobiya dhismahooda ku lug laheyd si toosana daacad ugu ah iyada iyo shisheeyaha kale
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن هجامية شاغناي إنو يهي هجامي صوماليات مانت إتوبي كوريجيو بد إبري دول صومالي أي ليلة تا وحلا يابا ما هجامياش مانت جوغو أو صوماليدا إني هجاميان شاكتو وحلا قولو يابا ما وحكا برن بيسميان waxay soo wadaan ana kasii daran ummadda haddaysan ka waantoobin nimankaa inay ka haraan maxaa yeelay nimankaa niman ay samaystay samaysatay weeyaan gaalada adduunka siiba saliibiyada iyo yuhuudda isku daaban niman ay samaysteen weeyaan la rabana ummadda islaamka diin ahaan iyo dal ahaan iyo dadnamo ahaan si walba in lagu baabiyo lagu tirtiro gaaladana gacanta loo geliyo masiirkooda laga dhigo ummadda islaamka matalan halkaa degan in laga dhigo masiirkii ummadda islaamka ee andalus degnaan jirtay oo kaleeto in laga dhigo dee dad baa loo adeegsaday kuwaasiba lagu baabi'iyey kuwaana kuwii bay la mid yihiinoo sidii bay ku socotaa ilaahay subxaana wa tacaala ha naga difaacin shartooda oo aanan isku tashanin oo nimankaana aanan ka daba harin ummadda soomaaliyeed ee muslimka haddaan nahay nimankaa dee waxaani wax ka daran bay samaynayaan marka warkaagu waxaa weeyaan em, nimankan waxay horseed u yihiin oo ay doonayaan in ummadda soomaaliyeed la kirishhtaameeyo ama ummado kaleba meesha ay la wareegaan oo waddankan soomaaliya la ohan jiray mar aqalka ayay arrintu gaarto waa sidaa lafteeda toddoba boqoloo sano ka hor haddaysan ka badnayn bay een, ummaddan kufaarta xabashada gaalada caalamka ay u xilsaarteen islaamka inay geeska africa mase bariga africa ay ka baabi'iyaan ay u xilsaarteen iyagaa u xilsaaran boqolaal sana ay isku dayahayeen ummaddan inay kirishtaamiyaan dhulkoodana ay qaataan xaggana ay gumaystaan oo waxay rabaan ku sameeyaan rag baa hortaagnaay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa bacd allahi subxaana wa tacaala rag baa hortaagnaa sunooyin badan melezanawi hadda ugu dambeeyay waa tii isku dayay soomaaliya oo dhan hal mar inuu laqo tijaabay ahayd tii markuu ku jabay ee rag jihaado oo la dagaalamo ilaahay usoo saaray wuxuusan filayn ay kusoo baxeen ciidankiisa oo dhulka baktigooda lagu jiiday markay carareen waa tii la wareystay oo yidhi soomaaliya ma ku laaban doontaa la yidhi waan ku laaban doonaa buu mar labaad mar saddexaad mar afaraad mar shanaad baan ku laaban doonaa laakiin doqonnimadii hore ma jiri doontuu yidhi qabaa-ishu waa tii horey melezanawi u kala gogoyey hogaamiye kooxeedii u sameeyey dhammaantoodana isaga ay ku xirnaayeen iyagana inay xiriir yeeshaan hataa ka ilaalin jiray hogaamiye kooxeedyadii bedelkooda hadda waxaa la sameeyey dowlad goboleedii iyo waxaa la yidhahaa federaal baa la sameeyey dhammaantoodana waxay u khuduucayaan adisababay ka laga hogaaminaya halkaasaa laga maamulaa marka waxaan wax ka daran inay sameeyaan waaba waxay u yaalaan oo ciidanka ugu tiro badan oo etoobiya ay lahayd hadda soomaaliya ku jiraaba magaalooyinkii muslimiinta ay lahaayeen bay xoog ku haystaan badda iyo beriga inay la wareegaan oo nin kasta oo hogaamiye kooxeedyadan ka mid a waxay doonaan u saxiixana wax lala yaaba ma aha waad mahadsan tahay eh, sheekh mukhtaar abu muslim ayaan soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maxaad ka leedahay arrinta badda la xiriirta ee etoobiya qeyb ka mid ah la siiyey damaceeduna hadda uu yahay dee inta kalena inay qaadato iyadoo samaystay ciidamo ee dhinaca badda ah
Eh, بسم الله الرحمن الرحيم أولا برنامجكاس دعدة داسي ودعدو ما أها أوجب أه أما بلو أه دعدة وحبا كهري مقدمات يهرع بي لهي waaya haweeneyda markay foolanayso maanta way foolanaysaa ee marka la yidhaahdo waxbaa ka hor maalmaha ka horeeya oo canuga soo waday uu rasal wallac bay lahayd kan bay lahayd uur bay lahayd intay soo martay marka ma maanta dhalidii unbay dadku arkayaan oo zayac la bixinaayo een rabooradii oo la bixinaayo maamuladii oo la shaqaynaya darkii oo la wareegtay ciirmadii kusoo dalka kusoo qulqulay baasbooradii oo ma arkaysaa ay so ganacsadii oo dhan iyagu ay baasbooradoodii ka dhigteen ganacsada baasaboor ethoobiyan la siiyey ethoobiyan la siiyey waxaasoo dhan dadku hadday arkayaan markay foolanayso unbay arkayaan waxbaa ka horeeyey maxaa ka horeeyey intaas yaraan waxaan rabaa horta inaan wax yar ka tilmaamo Mase- waxaa ka mid ah noo soo koob iyadoo koobanna waxay tahay shacab geeskan africa waxaa degan shacab muslim ah iyagana waa kirishtaan waa sida falastiin oo kale muslim iyo yuhuud oo meesha lasoo dejiyey gaala keentay ayib ahay iyadoo ay taa jirto een, waxaa horeeyey in maniligii koowaad ayaa kasoo bilaabatay abraha ka horeeyey waxaa ku xigay hayle salaase si ay usoo socotay waa waa ma- boqorada etoobiya ka hadlaysa boqorada ethoobiyan ka hadlaya hadallada ay ku hadleen waxaa ka mid ah mathalan eh, ninka la yidhahda heli salaasi oo kale wuxuu yidhi "S- laa yuujadu so dowlatan soomaaliyatan yucta alxuriya soomaaliya dowlad xorriyad la siinayo dowlad ay noqonayso abadan maba laga helaayo yidhi ko mingiste markii uu s- mille soo galay dalka oo uu qabsaday labadii badood kasoo galay muqdisho iyo balcad ee uu yimid mingiste oo dalka isku dhaceen oo dalka ka cararay xabashi fariin buu usoo diray waa ku faraxsanahay buu yidhi waxaan ma arkaysa aad iyo aad ugu faran guul baad gaartay buu yidhi waa een, mengisto waa madaxweynihii hore etoobiya oo maaragtay mali sanaawiga ee muqdisho waagaa qabsaday uu- Isku dhacay oo ceyriyey.
uu maaragtay isha- inta la dagaalka la galay een, xukun kala wareegay kala wareegay marka wuu usoo hambeliyey wuu usoo hambeliyey muxuu usoo hambeliyeynayaa waxa aniga aan gaari waaya aad gaartay buu yidhi meel weyn so waxaad usoo hooyey buu yidhi xabashi guul weyn waa soo weydisay milis markuu yimid wuxuu yidhi annagu waxaan rabaa naxnu nuriidu shacban soomaaliyan laa nuriidu dowla soomaaliya buu yidhi shacab soomaaliyadan rabnaa oo reer beed asalkooda reer guuriyaa ay ahaayeen reer guuriyaa bay ahaayeen annagay naga tirsan yihiin dowlad soomaaliya maba rabnaba waa hadalkii uu ku hadlay wuxuu kaloo eh, ka dambeeyey abiy abiy hadda yimid khudbad buu baarlamaanka horteeda ka jeediyey ra-iisul wasaaraha etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya khudbadaas uu k- uu leeyahay een, war miidan ku qancaynin waxaa dhexdeena joojiya inaad muqdisho kasoo shaqaystaan maalinta hadda ma walba saas ah hadallada uu ku hadlayna kadibna aad sababa usoo noqotaan oo usoo noqotaan hadalladaas hore uu yidhi waxaa kaloo ka horeeyey intaasi in dalka markii la duminayey een, dowladdii ee, s- xabashi- ee, dowladdii siyaad bare markii la duminayey oo qowmiga ahayd dalka laga duminayey halka waxaa laga soo dhisay Ito- xabasho gudaheeda laga soo sameeyey soo ma jeed iyagaa soo maalgeliyey iyagaa dumiyey soo ma jeed waxaad leedahay dowladdii eh, hore ee soomaaliya etoobiya ayaa duminteeda kaalin weyn ku leedahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal kaalin weyn bay ku lahayd inay dumisay ilaa dhulkii dhan la balqisaday hantidii dalkao dhan la baabi'iyey jabaday samaysay jabadihiiba haddana waxa weeyaan gudaheeda bay ku shirayaan gaaladii oo dhan iyagaa loo soo marayaa soo ma jeedid qorshahay ahay waa fogey dadku ma dareensana iyadaa taakulaynaysa waxaa ku xigay een, intaa kadib in ay maamul goboleeda samaysay waxaa intaasoo dhan la yaab leh maamul goboleed ma jiro oy s- oo samaysan ilaa laba lugood buu leeyay lugna waxa weeyaan badda xaggeeda ay u furan tahay lugna waxa weeyaan adisaba buu ku xiraya xasan wuxuu maamulo lama arkaba maanta hadduu axmed madoobe rabo inuu la hadlo oo uu farta u yeero haddii xaggana Axmed- abi u yeero abi buu ajiibaya oo yeelaya soo ma jeedid bada ayaa loo saxiixay oo ma arkaysaa een, een, een, ay ka- ka- ka mid ah waxa intaa kaaga daran dhaqaalihii dalkay guranayaan waxaasoo dhan hordhac bay ahaayeen oo hore usoo jirtay oo ay ay soo sameeyeen marka barnaamijkan dhacdadan maanta dhacday oo zaylac ah oo taariikh leh oo islaami ah xuruub saliibiya bayna almuslimiin alkufaari dhici jiray in maanta gacantaa lagu gelay la yidhaahdo waa wax la gaarsiiye weeye asbaabtana marka lasoo koobo wax kale ma aha diinkii baa laga tegay oo waxa laga tegay hubkii baa la derbiga saa loo saaray barnaamijkay noo keeneen gaaladaa la qaatay oo ah qoriga dhiga qalinka qaata iyaguna qorigii bay wataan qalinkiina way wataan qalinka sidiisaba yaa maamula qorigaa maamula qalinka iyagu wataan waxa weeyaan gaalnimo iyo- iyo iyo dimuqraadiya ayuu qorayaa Waay.
Qal- iyo- qorigoodaana waardaynaya waaya waaya waad mahadsanta waa kuusoo noqon doonaa insha allah nabadoon maxamuud cali geedi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed ayaa een, iga soo hor muuqda kusoo dhawow adiguna ee geestaada idaacadda islaamiga ah alfurqaan marka laga soo tago somalilan oo hadda ninka madaxda ka ah uu badda cas qeyb kamid a etoobiya u saxiixay maxaa laga fili karaa madaxweyneyaasha maamulada kale ee soomaaliya ka jira kan federaalka hogaamiye ugu horeeyo kuwa maamul goboleedyada kale een, isaga xukume ay ku jiraan ma laga yaabaa iyaguna inay eh, waqtiyada soo aadan sidaan oo kale ay badda qeybo ka mid ah etoobiya u saxiixaan bismi illah alxamdulilah nimanka maam- madaxweynayaasha sheegta gobolada ee jooga hadda ee xasan uu weeyahay iyo muusoo hadda dhaqaaqoo badda bixiyey waxay ka midaysan yihiin waxay ka shaqeeyaan makhaayad ku taal magaalada ardisaawa maxaad ka waddaa waxay kabalyaal ka yihiin maqaayad uu leeyahay ninka hadda ra-iisul wasaaraha ka ah Ethiopia maalin walbana qofka shaqaalaha ku ah shaqadaga adiga aad doontaad u- u dirsataa marka waa dad shaqaalo ah oo matoor Ethiopia saaran yahay annagana ma- shaati Soomaalina lagu soo gudiyay nin kastana saacadii loo yeero wuxuu dhiibi doonaa gobolka uu ku magacaaban yahay waxaan do- ka cabsanaynaa oon aad uga taxadirnahay maalmo dhow in gobollo lagu dhawaaqo oo yidhaa waa goosanay waa shaqaale u diyaarsan kiristanka etoobiya wakiil ka tahay rabana in dalkan muslimka iyo dadkiisa dalkana la qaato dadkana la gumeysto lana kiristaameeyo halkana laga waayo bariga africa qof muslin ah qof muslin ah oo laa ilaaha ila allahu leh oo jooga in laga waayo ha loo soo wakiisho biidnillahi karim ma dhici doonto Waa- waayahay een, waxaa tiri een, madaxweyneyaasha soomaaliya ka jira waxay ka shaqeeyeen maqaaxi ku taala addis ababa dadka soomaalida kudhegsan qaar laga yaaba arrintaas inaysan een, bal u sharax maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa qofka meesha uu joogo haddii uu yahay qof u taagan ayada sida mujaahidiinta oo kale oo u taagan kitaabkaas ilaahay inuu shaqeeyo dhiigooda iyo dhacaankooda dheeftooda ay ku bixiya wixii qofkii ka bedelan wuxuu u shaqeeyaa qof kale bini aadamkuna wuxuu u abuuran yahay inuu meel ka amar qaato qof bini aadan oo iska taagan ma jiro ama allow ka amar qaataa ama shaydaanu ka amar qaataa marka nimankaan addis ababa ka markaan ardisabay ka amar qaataan halkaasaa laa xukumaa me- nin walbana maalinteeda gobolka saxiixa uu saxiixa nin diidi karana ma jiri siduu hadda walaalkay muslim lahay gobol walba bad daba dabaluu kula jiraa etoobiyana madaxuu kula jiraa macnaha waxaa haddaan kuu yeero meelaad soo marteel haddaan ku dhaafana aan bateela waa intaasaa loo sameeyey abu muslim aa farta u taagantaha oo warkaaga wax ka oran raba maxaad oran rabtaa sheekh abu muslim Eh, bismi illahi raxmaan walaalkay horta waa wanaajiyey laakiin meesha uu yidhi shaqaale weeye madaxweynayaashan maamulada gobol maamul goboleedyada oo etoobiya u shaqeeya oo etoobiya u shaqeeyaan uu yidhi oo maqaaxiid etoobiya ka shaqeeyaan uu yidhi anigu feker ka duwan baan qabaa Haya.
taasoo ah dadkani waa la kiristaameeyey soo ma jeedid maxaad ku caddaynaya waxaa caddaynaya mabaadi'dii kiristankay ka fulinayaan kiniisaday ka dhiseen hargeysa xamar hadda kuwaa laga dhisayaa meelaha yimaadeen oo dhan kiniisada ka socda mabaadi'dii baa socota manhajkoodii baa socda fikirkoodii baa socda islaamkii baa lala dagaalamaya shareecadii baa lala dagaalamaya Soo- marka waxaad leedahay nimanka eh, madaxda ah ee maamuladan madaxda ka ahi een, waa niman safka kala galaba safka gaalada galay safkay ku jiraan xaggay ka soo jeedaan mabdii bay fulinayaan shaqaale maba ahee waaba manhajkii bay xambaarsan yihiinba fikir ahaan iyo ciidan ahaan iyo iqtisaad waa wukalaa way ha- waxa loo keenay waa midowgaas midabka dhinacna soomaalida ay ka qancinayaan oo midabkii iyo luqadii buu ku hadlayaa walaalo buu leeyahay qabiilkii buu sheeganaya dhinacna mabda'i buu kula aaminsan yahay dadkaasi oo qaarkood kaniisadaha waaweyn bay ku xiran yihiin Ee, markii ay fadhiyeen ay doorashadii ay ka sameynayeen kenya ayaa qaar ka mid ah ayba kanista kristaanimadooda banaanka soo dhigteen soo ma jeedid way isqarinayaan oo Eh, waa kuwii lahaa adaa ku wata eh, shirkii eh, ka dhacay een, eh, meesha la oran jiray dofari oo nairobi dowladkeeda oo lagu soo dhisay dowladda federaalka xisbigaa soo istaagoo yiri anagoo ah xisbiga kiristanka soomaaliyeed waa in dowladda een, wax nagala siiyo la dhisay nacam waxaa kaloo jiray aan ku xasuusinayaa dowladdana waxaan ku leenahay bay dhaheen rag waaweyn oo xildhibaano leh oo wasiiro leh ayaan ku leenahay bay dhaheen iminkana waxaan siinaya microfonka ugaaska beesha garre eh, ibraahim maxamed isaal Eh, soo dhawow maxaad ku daraysaa inta saaxiibadaa sheegeen بسم الله الحمد لله رب العالمين ان waxa walaalaha ay sheegaan horta warkooda run waaye gaale iyo muslim sidoodaba meel ba isla geli karaan dhexalna isku male labadooda wax dhexal isku leh ma jiraan maadaama hadda maanta oo hantidii oo mase islaamka lahaay in gaalo loo saxiixay la rabo oo ma loo saxiixay dadkaas inay qaldan yihiin aan u qabaa ko maadaama saas ay yihiin haddii muslimiintiiba aan la xiriiraynin ay la xiriirayaan maalin kastaba gaalo ay la xiriirayaan ay kasoo shidaal qaataan inay qaldan yihiin aan u qabaa inay qaldan yihin mada qoftaa mase way qaldan yihin waa qaldan yihiin ma u qaba waa qaldan yihiin nimankaas waa qaldan yihiin aad iyo aad ay u qaldan yihiin niman aan ku raacsannahna ma aha dhul oo islaamna saas lagu heli maayo badda muslimkana saas lagu heli maayo waana diidannahay mana dhiibi karaan mas-uulba kama aha waxay dhiibayaan maxaa horta iyagaba mas-uulka ma ahe qofku markuu mas-uul yahay Ah.
oo wax dhiibaa mas-uulka ma aha dadku muslimiinta mas-uulka ka ah ah waxna dhiibi kara waxna diidi kara ayagu waxay diidi karaan waxay dhiibi karaanba ma jiran sheekh maxamed garaar een, dadka muslimiinta ee soomaaliyeed iyo shisheeyaha hogaamiyaashani kuweebay qalbiga ku hayaan oo ay jecel yihiin oo ay la safan yihiin yay maarata la xanuunsadaan labada dhinac keebay u dhega nugul yihiin Een, shukran Een, nimanka kan niman la samaystay waay horta niman la samaystay way caqiide iyo dhaqan iyo wax walba waxay la wadaagaan kirishtaanka iyo sahyuuniyadda ayay la wadaagaan marka nimankaa wixii masaalixdooda ah ayaa masaalixii iyo dan u ah iyaga dan ummadan muslimka ee soomaaliyeed ay leedahay sideedaba kama fikiraan waxay ka fikiraan dan danta gaalada adduunka iyo tan maxalliga oo etoobiya ay ka mid tahay bay ka fikiraan amnigooda amniga gaaladay ka fikiraan nolosha gaaladay ka fikiraan horumarka gaaladay ka fikiraan een waxay ka fikiraan waa waxay gaalada wadata maana wax islaam uu leeyahay kama fikiraan sidoodaba mana u samaysano asalba waxaa loo soo samaystay islaamkana in lagu baabiyo gaaladan ay u adeegaan ayaga maxaa dan ugu jira marka hawshaan intaa la eg inay fuliyaan oo ay dalka dhiibaan oo ay dadka dhiibaan oo ay diinta ka tanasulaan oo ay dimuqraadiyadda maarata ee soo xambaaraan oo ay dadka ku habaan ama ee sanka ka gelshaan maxay taa danta ugu jirto ma xilka ay hayna hayaanba ma dhaqaalaha maxay taa danta ugu jirta
danta ugu jirto qofka mar hadduu diin la-aan noqdo oo uu gaaloobo ee gaalnimada ayba da- dani ugu jirtaa islaamka in la tirtiro ayba dani ugu jirtaa waxay u arkayaan gaalada adduunka socoto oo dalka qabsanaysaba ee islaamka iyaga baabi'in waayeen ay tirtiri waayeen ee baldoosar la marinayo lagu tirtirayo iyagu u danaynayo oo gaaladaasi bayba ka mid yihiinba marka mashruucaasi ku qana- ku qanacsan yahay kaasay ku qanacsan yihiin shaqo muslim waa adi farta ku taagnad maxaad odhan rabtaa maamul goboleedyada hawshan inay sameeyaan maxaa danoo ugu jirta ayaa tiri tii baan rabaa micnaha nimanka een madaxweynayaasha ah oo shisheeyaha u adeegayaan ka hadlayay si guud si fiican madaxweynayaasha oo maamul goboleedyada oo shisheeyaha u adeegaya kuwa kale gurbahooda iyo kuwa kaleba maxaa danoo ugu jirta ayaan ka hadlayay danta ugu jirtaa waxay tahay kow maamulkooda inuu sii dheeraado waqti dheer ay joogaan waqti dheer inay joogaan Een, labo in ay waxay ma arkaysaa meesha ku joogaan waa gaaladii oo dhaqaalo siinayo mabaadi'doodana inay fuliyaan si kale kuma fulin karaan inay dhulkiina wax ka siiyaan dhulkiina soo dejiyaan Een, wixii ay og- diidayaan oo dhan ay ka hor yimaadaan oo diinta ay ugu horeyso saa daraaddeeda somalilan tusaale yar somalilan waxaa ka dhacday horey u sameeyeen baar- ba- barnaamijka ninka muuse la yidhaahdo xabashadii oo dhan baa kusoo qulqushay meesha xafladaha waaweyn markay qabsanayaan oo christmas day xafladihii bay qabsanayaan iyagoon qaranaynin way soo qulqulayaan puntland bay degan yihiin xaafaday degan yihiin amxaarada oo aan qarsoonayn soo ma jeedid waxay ku faafiyeen cuduradii bay ku dhex faafiyeen mabaadidu ay ku dhex faafiyeen dekadii bay hadda meeqasanay adeegsanayeen waxaan hadda la sheegayo waa uun riwaayad wey laakiin meeqasanayba haysteenba ay ade- ay adeegsanayeen soo ma jeedid dhaqankiibay bedeleen dhaqaalihii bay la wareegeen nabadda maxamed cali geedi maxay tahay tilaabada ummadda soomaaliyeed la gudboon iyadoo laga jawaabayo dhiibista badda qayb ka mid ah iyo qorshayaasha kale ee ku daba xiga ee kow laba saddex afar shan laga yaabo inay ee, u qorshaysan yihiin bismillaah waxaa la gudboon waaba hal shay keliya laba maaha iyay la gudboon yihiin ummadda soomaaliyeed waxaa la gudboon hal shay keliya waa laba maaha inay kitaabka ilaahay ku dhaqmaan garabka isqabsadaan eraga ay ku dagaalamaan uu noqdo jihaad iyo calinka nabi Mux- calanka nabi maxamed hal kalooy gaari karaan ma jirto hadday isku dayaanna waxay la mid noqonayaan carabtii dagaalka la soo geliyey eh, lixdan iyo todobadii meelahaas oo la yidhi yuhuud la dagaalama iyadoo lagu baabi'ina jihaadka yar oo ka socday markaa falastiin hadday maanta qaataan dagaal qabiil ama dagaal qowmiyadood waa markii la qabsan lahaa laakiin haddii ay qaataan wadadan ilaahay uu noo jeexay ay qaataan waxaan qabsanaynaa dhulkooda waxaana muslimiin doonaa dadka kiristaanka oo meesha jooga aan ilaahay ku xiri doonaa Ah, Ethiopia kiristaanka aan ilaahay ku xiri doonaa wadiiqo kale oo noo furan ma jirto dadka ummadda soomaalida waxaan leeyahay war wixii ilaahay idin abuura garta addoomo inaad ihin garta waxdad aad ku hagaagi kartiin oo keliya inaad jihaadiin waayo jihaadan idinkugu idinkugu baaqaynaa qaata inaad jihaadiin ninka soo socdow ninka hadda socdo soo gaar ninka dhala doonow ka daba imow magac kiristaan waa la weyn doonaa waxay noqon doonaan kuwo addoomo ah iyo kuwo jise laga qaado iyo kuwo la dilo biidnillahi kariim